إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسو جناي تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسي جنين صدح بقل يكو ونوغا بلابنا يا آيات كوغادة من سورة المائدة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين ضدك آمنوا حق رميانو awfuu oofiya bilcuquudi ballamada uxilad lakum waa layniin xalaaleeyey bahiimatul ancaami nicmooleyda mayeeraanka ah ilaa maa shay maahane yutla la aqri doono calaykum korkiinna hayra muxilli saydi ugaarasho kuwa xalaashanaa qayrkood xaalatiina layniin xalaaleeyey wal xaal ayaadnan ugaarta xalaashanayn antum idinka xurumun kuwii xarmanaad tihiin ina allaha allah yaxkumu waa xukmiyaa maa yuriidu wuxuu doonaa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tuxilluhaa xalaalaysanina shacaa'ir allah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu yaqaan wala shaara bishiina ha xalaashannina bisha alxaraama xurmada leh walalhadiya hadigiina ha xalaashannina walalqalaa'ida kuulihina ha xalaashannina walaa aamiina kuwa uu qasdaye doonaya ha xalaashannina albeyta beydkii uu qasdaya beydka alxaraama xurmada leh yabtaquuna xaalay doonayaanna beydka uu qasdaa fadlan ganacsi fadligaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho waidaa xalaltum markaad xajka iyo cumrada ka xalaal noqotaan fasdaaduu ugaarsada walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qowmin qowm caran loo caraysan yahay ansaduukum inay idin jeediyeen darteedna loogu caraysan yahay can ilmasjidi alxaraami masjidulxaraamkii ay idinka jeediyeen an tactaduu inaad xadgudubtaan yaysan idinku xambaarin wa tacaawanuu isku gacan siiya calbiri wanaagga samayntiisa wa taqwaa xumaanta ka tegiddeeda walaa tacaawanuu ha isku gacan siinina cala alismi dembi walcudwaani xadgudub waataqullah allah ka baqa ina allaha allah shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu waa miduu adeeg badan yahay suuratu lmaa-ida waa suura madaniya waa qur-aankii soo degay bacda hijrati nabiyi sala allahu calayhi wasalam qur-aanka wixii soo degay markii nabigu maka ka hijroodo madiine u hijrooday kadib waxaa la yidhaahdaa madani meeshuu rabaha ku soo dego waxaa dhici karta inuu madiine ku soo degay waxaa dhici karta nabigoo safara oo waxa weeyaan baadiye iyo duur joogay inuu ku soo degay waxaa dhici karta maka isagoo jooga inuu ku soo degay ilaa maka markaas kadib sanadii sideedaad ayay waxa weeyaan muslimiintu qabsadeen marka dhammaan wixii hijrada ka dambeeyey madaniyaa la yidhahdaa meeshuu rabaa ha ku soo dego sanadii saddex iyo tobnaad markii nebigu hijrooday wixii ka dambeeyey qur-aankii soo degay meeshuu rabaa ha ku soo dego waxaa dhici karta madiine inuu ku soo degay isagoo jihaad u baxay duurka inuu ku soo degay markii dambe maka la furtay isagoo maka jooga inuu soo degay sida suuraddan suuratulmaa-ida aayaad ka mid ah oo waxa weyn xajatul wadaac ku soo degay isagoo nabigu carafo taagan carafo dhexdeeda ku soo degay wa maca daalika waxaa laleeyahay waa madani marka waa madani macnaheeda ha u fahmin waxaa loola jeedaa iyadoo madiine la dhex joogu soo degay maaha ee waxaa loola jeedaa bacda alhijruu soo degay dilgura aayaadkan waa madani marka suuraddan qur-aanka madaniga ay ka mid tahay weliba suwarka qur-aanka suuradihii ugu dambeeyee soo dega ay ka mid tahay caaisha binta abibakari sidiiq radiallaahu canha sanad saxiixa waxaa uga sugan sida xaakim uu weriyey uuna saxiix yeelay inay tiri qur-aanka suuradihii ugu dambeeyey ee soo dega ayay ahayd suuratulmaa-ida oo jubayr ibnu mufayd aa wuxuu inta soo xajiyaan caaisho u imid markaasay ugu tiri yaa jubayr taqra'u lmaa-ida jubayr suuraddan ma taqan suuratulmaa-ida leraa ma akhridaa markaasaan ku yidhi yidhi haa markaasay tidhi amaa innahaa aakhiru suurati nasalad suuraddaanu waa suuraddii ugu dambeyday ee soo degta famaa wajadtum fiiha min xalaalin fastaxiluuhu waxaad heshaan ood suuraddaas dhexdeeda ku aragtaan oo ilaahay xalaaleeyey xalaal ka dhigta lama nasaqin ula jeedaa wamaa wajadtum fiiha min xaraamin faxarimuuhu waxaad heshaanood suuraddaas dhexdeeda ku aragtaan oo xaaraam laga dhigayna xaaraam ka dhigta lama nasaqine waa axkaamtii ugu dambaydoo soo degtay saasay ula jeedaan marka ma badna welidaa saas daraaddeed ahlucilmiga gabal waxay yidhahdeen suuraddan kuma jirto aayad la nasaqay kuma jirto maadaama qur-aanka suwarkii ugu dambeeyey ay tahay aayadda laakiin labaad ee suuradda waxa weeyaan alfaad cumuum tusayday in cumuumkaas la nasaqay ama la khasisay way jirtaa aayadda labaadee suuradda waxa weeyaan axkaamta ay sheegaydo waxa weeyaan in wax laga nasaqay waa jirtaa taasaan arki doonnaa insha allah yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow awfuu oofiya bilcuquudi ballamada cabdullaahi bn mascuud waxaa laga wariyey daad maqasho yaa ayuha aladiina aamanuu dhegteeda raarici ilaali dhegteeda ku ilaali dhegta sababtoo ah allah subxaana wa tacaala hadduu u dhawaaqo mu'miniinta oo yidhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuu laba maaday mid tahay khayr inuu amrayo amara ka dambeeyo ifcalu kada waxaa sameeya amase shar inuu ka reebayuu leeyahay laa tafcalu kada war waxaasa samaynina marka marka loo naadiyo mu'miniintu ilah yidhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuu badanaada waxaa ka dambeeya waa amar ama nahyi wey amara ka dambeeya oo laleeyahay war waxaa sameeya ama waxaa ka dambeeya nahyi oo laleeyahay war waxaasa samaynina idan mar haddaad ma maqasho yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinta loo dhawaaqayana aad ku jirto waa inaad dhegta raaricidaa oo aad dhegaysataa awaamirta ilaahay ku siinayo ama waxyaalaha uu ilaahay kaa reebayo yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno awfuu oofiya bilcuquudi ballamada oofiya alcuquud waa alcuhuud ballamada weeye ballamada ballamada waxaa soo gelaya ballankii addoommada iyo allah ka dhexeeyey ballankii addoommada iyo allah ka dhexeeyaa soo gelaya inay allah keligiis caabudaan waa ballan alle dhammaan waajibaadka ilaahay waajibay waa ballan alle waa ballan ilaahay qofkii waajibaadka ka taga ballanka ilaahayuu ka baxay dhammaan muxaramaadka ilaahay xarrimay in laga fogaadaa ballan ilaahay ah qofkii ku dhaca oo muxaramaadkii wax ka mida ku dhacaa ballankii waxbuu ka baxay ka mid ballankii qayb ka mida waa ka baxay marka koow ballanka waxaa ugu horeeya ballanka addoommada ka dhexeeya allah waxaa kaleto ku jire ballanka addoommada dhexdooda ka dhaxeeya wax kastoo dadku ku ballameen oo aan ahayn xaaraan dad qof xaaraan kula ballantay ma bannaana inaad oofidaa waa inaad ka baxdaa ilaahina uga toobad keentaa laakiin ballan kastoon xaaraan ahayn oo dad la gashay waa inaad oofidahood ilaalidaa waa inaad oofidaa waa inaad oofido oo ilaalido zayd ibnu aslama wuxuu yidhi waxaa soo gelaya awfu bilcuquudi lix arrimood waxaa soo gelaya cahdullah ballanka ilaahay kaasaa ugu horreeya ballanka ilaahay wax kastoo ilaahay waajibiyey wax kastoo ilaahay xarimay wuxuu xalaaleeyey wuxuu xarimay waa ballan alle xuduudda alle xukunkiisa lagu socday iyo xuduuddiisa labo wa caqdulxilfi waxaa jiri jiray qabla alislaam xilfi wax la yidhaahdo qofkaanu qabiilkaanu la gelaya isbahaysi inuu ayaga ku qaaraan yahay ku waxa weeyaan nolol yahay oo la noolaado ku qaaraan yahay u ballan la gelaa islaamka markii uu ilaahay soo dejiyo diinulislaam nabiga wuxuu hi laa xilfa fi lislaam islaamka dhexdiisa isbahaysi dambe ma jiro awal isbahaysiga waxaa keenayey waxa weyan qabaa'il xoog badan oo qabiilba qabiil ku tumanayo laysku xoog sheeganayay ahaayeen laakiin islaamnima hadday timid qof kastoo muslim aha garab iyo hiil kuu ah magan cidna uma tiid ilaahay aan ahayn mar haddii islaamnima timid oo islaamnimo la ilaalinayo dhammaan dadka muslimiintaa hiil iyo hoog kuu ah ayagaasaa waxa weeyaan walaal kuu wada ah marka waxa weeyaan qofna isbahaysi inaad la gasho ma baahnin de waa markii xuduudda alle la ilaalinayo marka laakiin xilfigii horoo jiray islaamku ma burin waa iska dhammaanaya mogtahay qofkaanu balanu gale waa la dhimana daqdeguu u dhimana ila qofku waxa muddo gaabanu noolaadaa xilfigii horoo jiray lama burin kaas in la ilaaliyo sidiisii loo ilaaliyo ayaa kow soo gel ida waxaa saddexaadoo soo gelayda caqdu shariik shirkooyinka cid kasta oo shirkowda oo shirka samaysatay ballanay wada galeen qof walbo ilaahay rumaysana waa inuu ballankaas ilaaliyo waxaa soo galayhi wacaqdulbayc labadii wax kala galatay ballanay wada galeen waa inuu waxa weeyaan ballanka qof walbaa ilaaliyo welidaasaas daraaddeeda a'immada gobol sida imaamu abu xaniifa iyo imaamu maalik a waxay idhaahdeen qofka hadduu qof badeeca ka gato kama laaba karo ila waa inuu oofiyo ballankii oo ma jiro khiyaarulmajlis wax la yidhahday yidhahdeen laakiin sidaas waxaa khilaafay imaamuna shaafici iyo imaamuna axmed ibn xambal iyo mucdamulculamaa jumhuurulculamaa ayaga qowlkaasana sawaab ahoo labada qof markay wax kala gadato laba shay mid haddaysan dhicin qofkii raba ka laaba kara taasna waxaa tusaya xadiidka saxiixaynka min xadiidi cabdilaahi bni cumar oo nabi moxamed uu yidhi sala allahu calayhi wasalam albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labada qof ee wax kala gataan khiyaaray ku sugan yihiin haddaysan kala tegin labada qof ee wax kala gataan khiyaaray ku sugan yihiin intay wada joogaan qof kastaa ka laaba kara nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam marka khiyaarku wuxuu ku dhammaan karaa laba shay midkood inay kala tagaan ta labaadna waa in labada qof midkood khiyaar geliyo oo yidhahdo waxaan waa kala gadanay hadda saacaddan laga bilaabo ama beeca ka laaba ama beecaas dib dambe looga laabanayo ogow mid doono beecad inaad ka laabato beecaan doorta hadduu yidhahdaan khiyaarku waa dhammaada labadaa shay ee khiyaarku ku dhammaada wuxuu yidhi zayd ibnu aslama waxaa kaloo soo gelaya wa caqdu nikaax waxa weeyaan wiilka iyo gabadha laysku nikaaxina waa ballan wiilkan gabadhan ma kala siina ballanuu gelaa isagana ballana lala gelaa inuu gabadhan dhaqayo wanaag ka doonayo gabadhiina waa ballan inay ninkan waxa la dhaqmaydo wanaag doon tahay ballan adag wey waxa dhacaya hadha waxa weeyaan qofkii inuu dayaco ballankii gabadhii uu dayaco gabadhii ama ay dibuguriyaydo dhaqankii diido waa ballanka bax wey waana dulmi waana dulmi ilaa shay sharcigu ogolaaday oo qofku uu arrinta uga bixi kara maahane marka ballanka wey waa caqdulyamiin waxaa ballanka ka mid a dhaartan waa dhaaratay wallaahi waxaasan samaynaa waa inaad samaydaa oodan ka bixinoo dhaarta aadan jebin wallaahi waxaa samayn maa aad ku dhaaratay waa inaad iska ilaalidaa oodan samayn ilaa hal mida maahane hadaad shay qayra ka dhaaratay ma bannaana hadhow inaad tidhahda qayrkaas waa ka dhaarto samiima oo nabigu wuxuu ihi sala allahu calay wasalam shay qayra qofkii ka dhaarta oy hadhow u caddaato waxaan uu ka dhaartay inay qayr badnaayeen inta dhaartii jebiyo oo ka kafaaro guto qayrkii ha sameeyo yuu dhihin qayrkaas ma samaynaayo waa aan ka dhaartay yuu dhihin marka ballanku waa ballaaran yahay dhammaan waxaasna way soo gelayaan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow awfuu oofiye bilcuquudi ballamada uxillat lakum waa laydiin xalaaleeyey bahiimatul ancaami nicmoolayda mayeeraanka ah nicmoolayda bahiimada waxaa la idhaahdaa waxa weeyaan xoolaha afarta adille oo aan hadlaynin ma hadlaayaan moogta xoolihii dhib sheega maa soo dacwoomaa wax kastoo loo geysto sida qaalibka waa saas nabiga waa u jira xoolo u dacwooday nabiga haddee mucjizaadkiisay ka mid ahayd xoolo u dacwoodo rati la hadlay oo u dacwoodaa jiray nabiga sala allahu calay wasalam taas laakiin waa arrin mucjisa oo khaariqa ee wax iska caadi oo dadka dhan ay yaqaaniin ma ahan ma ahan marka ilaahay waa xalaaleeyey taasna ilaahay xukunka labaadu noogu caddaynaa oo ah waxa weeyaan xoolaha geela ariga looda xalaal weeye ilaahay baa noo xalaaleeyey inaan qalanno inaan gadanno inaan maalno ilaahay baa noo xalaaleeyey uxillat lakum waa laydiin xalaaleeyey bahiimatul ancaami nicmoolayda mayeeraanka ah waa laydiin xalaaleeyey cabdullaahi ibni cabbaas iyo cabdullaahi ibni cumar ibnulkhadaab waxay u dariishadeen aayaddaas iyo aimo kale janiinka inuu xalaal yahay uurjiifka waxa weyaan haddii hal la qalo oo caloosha marka laga soo rido uu ka soo baxo ilmo yaroo caloosha ku jiro meyd ah xalaal way isna waa la karsanaa waa la karsanaa sacaa la qalay waxaa ka soo baxay uurjiifka oo meyd ah xalaal weeye waa la karsanaa riyaa la qalay markii la qashay uurjiif meydaa ka soo baxay xalaal weeye waa la karsanaa sidaas aayaddaana noogu daliilah yidhaahdeen ilaahaaba xalaaleeyey hadde waxaaba ka sii caddaan badan xadiidka saabidka ayba ku sugan tahay taasu oo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen min xadiidi abi saciidin alkhudriyi wuxuu yidhi rasuulkaan nidhi rasuulka allow halan qalaynaa sacan qalaynaa riyan qalaynaa caloosheeda waxaa ku jira urjiif anulqiihi an na'kulu ma tuuraynaa mase waa cunaynaa fa qaala kuluu in shiitum daad rabtaan cuna daad rabtaan ka tuura wey laakiin waa idin xalaal haddaad rabtaan cuna fa ina dakaatahu dakaata ummihi gowriciisu waa gowraca hooyadiis hooyadiis markii la gowracayo birta la saaray sidaasu asna xalaal ku noqdo ku gowracayn soomaalida mahmaahiyayna iska leedahay waxay yidhahdaan uurjiif hooyadiis ku gowracan mahmaayadaas cajaa'ibteeda fiiri xadiidka naftiisii waafaqsantaha taas waxay kutusaydaa ummadda soomaaliyeed ummad muslim ah waqti horeta sunnada iyo qur-aankaba ka warqabay inay yihiin soo kutusi maydo ummad muslim ah oo qur-aanka iyo sunnadaba ka warqabay muddo dheer inay yihiin dibba waxa uga qalbanaadeene ayay kutusaydaa uurjiif hooyadiis ku gowracan xadiidka macnihiisay waafaqsantahay nabigaa yidhi waxa weeyaan uurjiifka gowrici hooyadiis la gowracay aa gowrac u ah saasuu xalaal ku yahay nabi maxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalam soma jeedeen saasuu xalaal ku yihi marka waa noocaas uxillat lakum waa laydiin xalaaleeyey bahiimatul ancaami nicmoolayda mayeeraanka ah ilaa maa shay aan laydiin xalaalayn maahane shaygaasoo yutla la akri doono calaykum korkiina lagu akri doono laakiin waxaa jiru ilaah yidhi wax xoolaha ka mid ah oo laydiin xalaalayn oo laydinku dul akri doono waa soo socdaan waa soo socdaa waa aayadda noo soo socotee xurimat calaykum ilmaytatu waddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla ligayri illaahi bih waalmunkhaniqatu waalmawquudatu waalmutaradiyatu waalnatiixatu wamaa akala asabucu waa aayadda saddexaad waxa weeyaan kuwa noogu imaanaya xoolaha gobolka mid ah waxyaalo gaar ah ha ku soo diriyeen sidaas darteeda ayada lama xalaalayne ilaahay waa xarimay waana laydinku dulaaqinaa waa la caddayn doonaa uu rabbulcaalamiin yidhi hayra muxilli sayd xukunka afraad hayra muxilli saydi ugaar xaalo aatii kuwa xalaashanaa qayrkood asayd laba macnaa mid ku bannaan masder inaad ka dhigto saada yasiidu sayda masderkeedii inaad ka dhigto oo macnuhu marka ficilkii noqonaa hayra muxilli saydi ugaarasho kuwa xalaashana qayrkood xaalaad tihiin iyo in laga dhigo saada oo bimacna almasiid ah oo ah ism mafcuul oo laga dhigo ugaartii laftirkeeda hayra muxilli saydi ugaarta kuwa xalaashana hayra muxilli saydi ugaarka kuwa xalaashana qayrkood xaalaad tihiin ah xoolaha laydin xalaaleeyey wal xaal ayaadnan ugaarta xalaashanayn antum idinka xurumun kuwa xarman aad tihiin qofka markuu cumro xirto labayk allaahumma cumra uu yidhaahdo ama xaj uu xirto labayk allaahumma xajan uu yidhaahdo sharciga muxrim aa laydhahda qofkaas muxrim aa la yidhaahdaa qofkaas waxaa xaaraan ka ah ugaarta inuu cuno oo uu macnaha disho waa ka xaaraan ugaar inuu soo disho oo ugaarta dhulka ku nool nuucay rabaan ha ahaadeen waa ka xaaraan inuu dishaa mar hadduu xaj qofku xirto ama uu cumro xirto muxrim aa la yidhaahdaa waxaa xaaraan ka ah ugaarta dhulka joogta badda waa ka ugaarsan karaa laakiin dhulka kama ugaarsan karo marka taasuna xugun afraad wey waa xugun afraad ina allaaha allah yaxkumu waa xukmiyaa maa yuriidu wuxuu doonayo afar xugun markii la sheegay suuradda bilowgeedii ilaahay wuxuu noo sheegayaa cidda waxalaalaynta iyo waxarimidda iyo xugun dejinta iskalahu inay allaah tahay ilaahay baa xukmiya wuxuu asagu doono ee taasna la socda kadib haddana axkaamta kale la bilaabay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tuxiluha xalaashanina fiir aayaddii hore yaa ayuha aladiina aamanuu marka la yidhi maxaa ku xigay amar awfu oofii aayadda labaadna markii yaa ayuha aladiina aamanuu layidhi maxaa ku xiga nahyi nahya ku xiga saasay u badan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno laa tuxiluuha xalaashannina shacaa'ir allah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu yaqaan shacaa'irta waxa weeyaan mufasiriinta gabal waxay ku fasireen manaasikulxaj xajka acmaashiisa waxa weeyaan weyneeya ha daycinnina qaar waxay ku fasireen muxaramaadka waxyaalaha ilaahay sharciga ku xarimay ibnu jariir dabari sida uu doortay cabdaa ibn abi rabaxna laga wariyey waxay tahay shacaa'irtu waa caam wax kasta oo ilaahay diinkiisa ilaahay waajibiyey waa calaamado diineed salaadii sakadii soonkii xajkii waa calaamado diineed oo diinta islaamka lagu yaqaan waxyaalaha sharcigu xarimayna waa calaamado la yaqaan sharcigu inuu xarimay shirkigii bidcadii dhiiggii muslimka tuugadii qamradii walla yaqaan waxa la yhahdaa waa wixii sharcigu xarimay marka dhammaan way isla soo gelayaan faraa'idii iyo muxaramaadkii marka shacaa'irta diinka ha xalaashanina muxaramaadka ha xalaashanina macnaheedu waxa ha samaynina ha samaynina waajibaadkana ha xalaashanina macnaheeda inaad dayacdaan oo ka tagtaan waajibaadka ha xalaashanina waajibaadka inaad ka tagtaan oo dayacdaan ha xalaashanina yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno laa tuxiluu ha xalaashanina shacaa'ir allah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu yaqaan waajibaadka ha dayicinina muxaramaadka ha samaynina walaa shahra bishiina ha xalaashanina bisha alxaraama xurmada leh ashahra waa mufrad laakiin waa ismu jinsiyo bilihii xurmada lahaayoo dhan aa loola jeedaa bilaha xurmada leh waxa weyn ha xalaashanina biluhu waa laba iyo toban sida rabbulcaalamiin uu yidhi inna ciddata shuhuuri cinda allaahi itnaa cashara shahra fii kitaab illaah yowma khalaqa asamaawaati waalard minhaa arbacatun xurum biluhu ilahay agtiisa waa labiyo toban afar biloodoo xurmalaha ka mid a falaa tadlimuu fiihinna anfusakum naftiinna ha dulminina waxa weeyaan dunuubta iyo macaasida la sameeyo bilahaas dhexdooda waa ka wan yihiin dunuubta iyo macaasida la sameeyo bilaha kale waa ka wan yihiin marka naftiinna ha dulmininoo bilahaas macaasi ha samaynina welidaa saas daraaddeeday ku tageen akar alculamaa sida cumar ibnu khadaab laga wariyey sida imaam shaafici ku tegey axmed ibnu xambal isxaaq ibnu raahawey iyo qayrkoodba qofka hadduu qof dilo bisha xurmadale dhexdeeda oo uu khada ku dilo xamdi uma dilin diyada laga qaadaa waa diya muqallada aada loo adadkayna diya ad adag a laga qaadaa haddee qaladuu ku dilay laakiin bil xurmaluhu dilay bil xurmaleba hadduu dilay waa la adadkaynaa diyada sidaasay ku tageen aimadaas aan sheegay iyo kuwo kaloo fara badan marka bilahaas xurmada leh waxa weeyaan oo afarta ah afartooda nabigaa caddeeyey qur-aanku afar uu sheegay minhaa arbacatun xurum saasuu qur-aanku u sheegay nabigaa fasiro sii caddeeyey xadiidka bukhaari u weli min xadiidi abi bakra oo uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina zamaana qad istadaara ka hay'ati yowma khalaqa asamaawaati yowma khalaqa allaahu asamaawaati waalarda asanatu itna cashara sanadu waa labiyo toban minhaa arbacatun xurum waxaa ka mid a afar xurma leh alaaun mutawaaliyaatun saddexaa isku xigta afarta xurmada leh dulqacda wa dulxija waalmuxaram bil xajka ka horayda bil ka dambayda iyo bisha la xajina waxaad rabaa nabadgelyo inay noqoto bilahaas bil waa bisha xajka loo sii socdo waa dulqacda bilna waa dulxija waa bisha maasha xajka la samaynaayey bilna waa muxarama waa bisha la raba inta laga tago qof walbaa gurigiisa nabadgelyo ku tago soo ma jeedid saddexdaas waa isku xigaan tan labaadna waa rajabu mudda uu yidhi nabigu sala allahu calay slam waa bisha rajab ee shacbaan iyo jumaadul aakhir u dhaxayda taas weeye reer muddan waxaa loogu nisbaynaa ayagaa weynay jiro tacliimi jiray ayagaa weynay jira oo bishaasna ku sheegi jiray bishaanay ku tilmaami jireen ayagu qolo kaloo qaldi jirto mid kale ku tilmaami jirtaa jirta rajab rajabkaana saxa reer mudda ay rajab u yiqiineen marka alaaun sardun waa waaxidun fardu weeye saddexna waa isku xigtaa rajabna meel gaarahay ku jirtaa afartaas bilood oo xurmada leh ha xalaashanina waxyaalaha la leeyaha ha xalaashanina waxaa ka mid ah gaalada dagaal in lagu bilaabaa waa xaaran afartaas bilood hadday ayagu ku soo weeraraan waa layska difaacaa dagaalka awal socdayna waa la wadi karaa oo awduu socday dib bishu galabta markaad ujeedda dib u gurato waa ku cayrsaa gaalku laakiin waxa weeyaan weerar cusub kuma qaadi kartid afarta bilood markay afartu dhammaadaanaad cayrina ood raadina soo ma jeedid afarta bilood dagaal laguma bilaabo sidaas weeyaan wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir waxay tusaydaa aayaddaanu xurmadii bilaha xurmada loo afarta oo aan dagaalka la bilaabayn inay calal istimraar ku sugan tahay oo weli ay baaqi toon la nasaqin saasay tusayda ilaa suuraddan waxaan idhi waa suuraddii ugu dambaydo qur-aanka soo degta ilaahi weynaana subxaana wa tacala wuxuu yidhi yasaluunaka can ishahri alxaraam qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir nabigow dadku waxay wax kaa weydiinayaan bil xurmalaho lagu dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa bil xurmalaho lagu dagaalamaa arrin weyn wey aad u khatara wey oo aad u weyn oo aad u weyn jumhuurulculamaa waxay ku tageenoo mareen in afartii biloodoo xurmada lahaa la nasaqay oo dagaalka lagu bilaabi kara gaalada afarta bilood dhexdooda jumhuurtu saasay mareen maxay daliishadeen waxay daliishadeen aayaddan suuratu tooba ku soo marnay fa idan salaqa alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuh fa idan salaka alashhuru lxurum ashhuru lxurumka ay sheegaydo aayaddaas ayay waxay qabaan jumhuurtu inay yihiin ashhuru tasyiir maahan afartan bilood waa afartii bilood oo layidhi fasiixuu fi lardi arbacati ashhur afartii bilood oo waxa weeyaan gaaladii ballanka ka baxday kuwii awalba ballanka aan lahayn kuwii waxa weyaan muddadoodu afarta bilood ka dhimaneed kuwii waxa weeyaan afarta bilood ka yar ka dhimaneed gaaladaas afartii biloodoo loo qabtay wey afartii biloodoo loo qabtay weeye afartan maaha afartan xurbada lehay leeyi afartii markay dhammaatayna ilaa wuxuu yidhi mushrik meeshaad ku aragtaan ku dila maalin iyo sanad iyo bil uu ilaahay soo reebou yidhi hadelinina ma jirta yidhah idan taasaa noo caddaynay yidhahdeen in la nasakhay ashurulxurumkii xukunkii ku tacalluqo ah dagaal yaan la bilaabay maxamedulamiinu shinqiidi wuxuu yidhi oo weliba aakhiru xayaatii tafsiirkii dambuu akhriyey ah ma ahan adwaa'ulbayaanka alcadbu namiir wey waxa weeyaan wuxuu yidhi oo tafsiirka dariisti ugu dambeedu akhriyaa laga qoro wuxuu yidhi muddo dheer aan baaqi ahayu oon noolaa anoo u gargaaraya qowlkaas jumhuurta oo le waxaa raajax ah in la nasakhay ashurulxurumkii xurmadoodii oo dagaal la bilaabi karo muddo dheer aan saas ku baaqi ahayn qowlkaas u gargaaraayo waagi dambe waxa ii caddaatayuu yidhi inaan laba nasakhin oo xukunkii baaqi yahay adilada ugu cad oo tusayana waxaa ka miduu yidhi axaadiista saxiixa ah ee xajatulwadaac nebi maxamed sala allahu calay wasalam ku sheegay oo xajatulwadaac markuu nebigu taagnaa axaadiista saxiixaha uu sheegay waxaa ka mid ahaa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraabakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada aa ku jirto bishan xurmada leh marka xurmadiiyu nabigu tilmaamahu waana waxa weeye aakhiru xayaati nabiy sala allahu calay wasalam oo nabigu xajatulwadaac markuu ka laabtay siddeetan iyo dhowr habeenuu noolaa kadib waaba dhintay aakhiru xayaatihi ahayd markuu saas lahaa uu nabigu xurmadii isbaatinayay ilaa dadku way yiqiineen bilahaas xurmadooda markaasuu ugu miisaariyuu yidhi sidaad bilahaas u taqaanaan xurmadooda oo in lagu xadgudbaa xaaraanta u tahay inaad isdishaana u xaaraama inaad isdhacdaana u xaaraama inaad gabdhaha waxa weeyaan kubsataan oo gabdhaha lagu xadgudbaa u xaaraama nuucaas wey nuucaas weeyaan marka wacaddahay masaladaasu mana la nasakhin ashhurulxurum sidiiya xukunkoodu u baaqi yahay qowlka jumhuurtana waa laga raajaxsan yahay sidaas weeyaan sideedana nasakha ilaa deliil qadciya maahane lama aado xaggiisa maxaa yaele deliil sharciyaho sugnaaday xukunkiisii waa la rafciyey waa in deliil kaloo qadciya loo helaa ee waxa weeyaan danni laguma suuli karo marka bilaha xurmada leh ha xalaashanina ha xalaashanina walaal hadiya hadyigiina ha xalaashanina hadyiga maxaa loola jeedaa hadyiga waxaa la yidhaahdaa xoolaha geela ariga looda oo qofku uu baytullaahiga u soo diro jaahiligii horena waa samayn jireen neef geela ari loo ay leeyihin ha la wado ha lagu qalo kacbada agteeda oo ha lagu qalo mako iyo mina nabi maxamedna waa sameeyey sala allahu calayh wasalam asagoo asagu aadin xataa waa diray xoolahan ha la wado ha lagu qalo beytka ilaahay agtiisa waa yiri asaguna xajatulwadaac boqol neef oo geelu qala waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado ugu fadliga badana ka mid tahay maalmahaas xaja boqol uu qalay nabi maxamed sala allahu calay wasalam oo boqol geela marka hadiyaa la yidhahdaa xoolahaas ha xalaashanina ha xalaashanina xaa loola jeedaa waxa weeyaan ha dhicinina dadka xoolahaas wada xoolahaas marka la wado beydka alle u socdaan yaan lagu xadgudbin xoolahaas la taabanka ha dhicinina ha taabanina ka leexda ha gudbeena ha ka celina beydka alle ilaa ay gaarayaan meesha ilaahay xalaaleeyey in lagu qalo oo ah maka iyo mina xoolahaas ha taabanina nabadgelshi xataa gaaladii hore way nabadgeli jireen waxay samayn jireen waxa la yhahdaa ishcaar ishcaarka macnaheeda waxa weeyaan hasha kuruskeeda dhinaciisa aa midi looga muda dhiiga daadana bis hashaas qofkii arkaa ma taabanayo waxaa laleehay hashaanu beydkii alle ay u socotaa qof gaaladu ma taaban jirin arrintaasuna sharciga islaamka hore waa jirayoo nabigu dhiigu ka keenay waa la dhiijina dhiigu ka keenay asna inta midi ku muday la dhihi maayo waxa waa tacdiib xal loo cadaaba wax weyn ka dhima hashu waa arkaysan karta waxa weeyaan tuugo iyo wax alla wixii taabalahana waa daynaya hataa gaalka oo waxa weeye mushrika markuu arko wuxuu leeyahay hashana beydka alle u socota taadama waa ka leexana saasay ahaayeen sharciguna marka arrintaas waa ibaatiyey waa sunno hasha waa la dhiijinaya beydka allay soo aadeen mana la taabanay waa saas weyaan soomaalida iyagu beyd alle hadda xoolo loo wada lama dhex marsiiyo laakiin waxay ka cabsadaan iyaga ma taqaan neefka haddii la soo gado nuucii raba ha ahaado suuqa markii laga gado ha waxaa la samayn jiray waxa weyn dhiigga waxaa looga qorayaa siyaaro siyaaro waxaa dhici karta xataa maqaaxiya loo wada waxaa dhici karta kawaana loo wada siyaarta laftigeeda in loo wada waa dhici karta maxaa loogu qoraa ma taqaan ahlu qaabuurka aad uga cabsadaan soomaalidu saas uma taaba karaan midka moryaanka ah ee waddada taagan hadduu arko siyaaro saas uma fiiri karo oo isleeya ahlu qaabuurka caaw soo dheelma marka caqiido faasiday ka tarjamayda la yaab le bal fiiriya idinka waxyaalaha cajaa'ibkaa marka suuqaas laga soo gado qaas wa iska wadane siyaaro aligu qora dadaan aqoona xataa ku qaldamay dadaan aqoona ku qaldamo siyaaro a ku qaldam kaasay ku dhegeyna yidhahdeen siyaara xoolahan qabriya loo wada ana qaadana war qabri looma wada maqaaxiya loo wada tuuga looga dhicina tuuga looga dhicina magaca waa inaad taqaana ummadda aad ku dhex nooshay caadadooda waa inaad taqaana xoolahan qubuura loo wada waa qaldan yihiin meel qaldana lagu qora dada xoolo saas u qaatay mugta mana loo wada maqaaxiya loo wada ee tuuga looga ceshanaya tuuga wax kale kaaga joogay aa looga ceshanay marka siyaara dhiigga looga qora marka calaa kulli xaal waxa weyaan xoolaha beydka alle u socda oo waxa weeyaan xaggaas loo wado ha xalaashanina ha ku xadgudbinina walaal qalaa'ida kuulahana ha ku xadgudbinina maxaa loola jeedaa qalaa'id waa jamcu qilaadatin qilaadada waa kuusha waxaa la samayn jiray xoolaha hadyiga ee beydka alle loo wado ayaa surka wax looga xihaa kabaa lagu xihaa duub ah waa la fahma hashaas inay beydka alle u socdo ama mayraxa inta la sooho ayaa mayraxaasa surka looga xidhi jiray waa la fahmaa lama taabanayo marka marka waa qilaada waqalaa'id waa jamcu qilaada kuulaha taaban haddii la yidhi xarigga lagu xidhay ha taaban dee neefkay ku xidheed waa min baabil awla waa ka sii fog yahayba diiba lagu yidhi kuusha ku xidhan ma taaba kartid taas waa macna waxaa dhici karta inal cilmigu in loola jeedo qalaa'idda kuwii loo kuul xidhay laftirkooda neefka lagu xidhay ha taabanina laftirkeeda oo mufasiriinta gabar ay yidhaahdeen walal qalaa'ida xoolaha loo kuul xidhayna ha taabanina waana isku meeshii waa isku meeshii maxalushaydku waa neefkaas yaan la taaban yaan la taaban wey neefkaas walaa aamiina albeyta walaa aamiina kuwa u qastayoo doonayana ha xalaalaysanina albeyta beytka u qastaa beytka alxaraamu xurmada leh dadka beytka ilaahay u socda ee xajka u socda ama cumrada u socda ha taabanina ha ku xadgudbinina ha dhicinina dhibaato u geysanina ha ka celinina ha ka hor istaaginina yabtaquuna xaalay raadinayaan fadlan ganacsi fadligan waxaa loola jeedaa tijaara suuratulbaqara noogu imaan doonta aayad kalo sidaa u sii caddaynayda laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum dushiinna ma ahaanin wax dembi ah markaad xajinaydaan inaad faa'iido raadsataan faa'iido waa raadsan karta badeecaad qaade xajkaad ku soo gade xajkaagan waxba ka dhiime adoo xaajiya badeeca waa qaadi kartaa adiga ilaahay inaad raallihaanshiisa gaartana waa rabtaa faa'iidana waa rabtaa haddaad rabtana badeecaad xagga ka soo qaadi kartaa intaba waa kuu bannaanta marka tanna waa nuucaas oo kale marka waxay xaal fadlan fadli xaalay raadinayaan fadligaasoo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho ilaahay tanana waa ajar aakhiro ajar aakhirana waa rabaan oo waa xajinayaan ama waa cumraysanayaan adduunyana waa rabaan faa'iida raadis weeye ha taabanina laakiin saddexda shay oo ah ashahra alxaraam waalhadiya walaalqalaa'ida saddex waxaad ku darta afar uga dhigtaa walaa aamiina albeyt alxaraam afartaas dhanka mushrikiinta waa la nasaxay macnaha mushrik geel u wada beytka alle la aqbali ma haddee la aqbali ma qof mushrigoo inta u soo kuul xidhay neef wada laga aqbali ma qof waxa weeyaan beydka allaan u socdaale qof beydka allaan u socdaa afar maana waa saddex waxa weeyaan walaalhadya walaalqalaa'ida walaa aamiina albeyt alxaraam saddexdaas wey afar maaha saddexdaas weeye saddexdaas dhanka mushrikiinta waa la nasaqay mu'miniintay hadda gaar ku tahay axkaamtaas markii hore mu'min ha ahaado mushrik ha ahaado qofkii beydkaas alla u socda ama xoola u wada yaan la taabana ihin yaan la taaban weliba saas daraaddeeda sanadii sagaalaad ee hijiriyada mushrikiinta iyo muminiintu way isla xajiyeen mu'miniinta iyo mushrikiintu way isla xajiyeen laakiin kadib waa la nasaqay waxaa soo degay ilaahay aayaadkiisa inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada mushrikiintu waa najaas yaysan u soo dhowaanin beydka ilaahay sanadkan kadib waxaa soo degay inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billahi walyowmi alaakhir beyd ilaahay waxaa loo ogolyaho camira qof ilaah iyo qiyaamo rumaysan waxaa soo degay maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina cala anfusihim bilkufr ma u habboona beyd alle inay camiraan mushrikiin marka aayaadkaasu markay soo degeen kadib xaaraan weeye in mushli loo ogolaado beydka alleh ma bannaana waana la nasaqay mushrikiinta waxa weeyaan dhankooda xukunkaas ijmaac uu ku soo arooriyey ibnu jariir udabari mushrik waxa weeye socda oo le anigu xaajian haddaad arko in dhiiggiisu bannaanyahoo la dilay hadduusan ammaan hore haysan haddaan horay muslimiintu ammaan u siin beydka allaan u socdaa inaan maanta lagu nabadgelayn mushrik saas waa ijmaac dhankaas marka waa laga nasaqay laakiin muuminiinta dhankooda xukunkaasu ka sugan yahi hadigaa muuminiintu wadaan waxa weyaan qalaa'idda muuminiintu wadaan kuwa muuminiinta beydka ilahay u qastaya macnaha dadka muslimiinta xudunaha taasaan ula jeeda ilaah wuxuu idhi subxaana waidaa xalaltum markaad xalaal noqotaan oo xajka aad ka xalaalowdaan oo xajkii dhammaysataan ama cumradii ka xalaalowdaan fasdaaduu ugaarsada markaad xalaalowdaan ugaarsada amarkan waxaa laydhaha amrul ibaaxa amarkan waxaa la yidhaahdaa amrul ibaaxa ugaarsadana waajib ma aha qofka markuu xajka dhammeeyo waajib kuma ahan inuu hore ka dhaqaaqa uga raadiya sunnana ma ahan oo sunanka xajka ka mid ma ahan qofku markuu xajka iyo cumrada dhammeeyo inuu ugaa raadiya ka mid ma ahan amarkan waxaa la ydhaha amrul ibaaxa oo wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir qaacido muhiim ah sideedaba waxay qaacidadu tahay amrun bacda alxadri shay haddii sharcigu diido kadibna uu amro amarku wuxuu u celiyaa xukunku wuxuu ahaa qabla nahyi intaan la diidin hadduu marka ahaa waajib intaan shaygan la diidin hadduu waajib ahaa oo mar la diido oo markii la diiday kadib haddana la amro waajibu noqona miaalna waxaa u ah faida nsalqa alashhuru lxurumu faqturu lmushrikiina xayu wajadtumuuh bilaha xurmada leh markay baxaan gaalada laaya meeshaad ka heshaan faqtuluu waa amar amarkaas wuxuu faa'iidaynaa intaan bilahaanu dalan gaala laaya muxuu ahaa waajib markii bilihii dhammaadaanna waa waajibkii waxaa la mid ah xadiidkii saxiixaynkae nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam faidaa aqbalat xaydatuki fadaci salaa gabar yahay dhiigga caadada markuu kuu yimaado daa salaada waa la xarimay salaaddii waqtigaas wa idaa adbarad faqsilii canki damma wa sallii markii dhiiggu kaa go'o gabar yahay dhiigga iska mayr qubayso tuko waa amar amarkaas wuxuu faa'iidaynaa intaan dhiiggu imaan salaaddu waxay ahayd maxay ahayd waajibay ahayd waa waajib hadday sunno ahayd shaygan intaan lagaa reebin hadduu sunno ahaa oo lagaa reebo oo haddana lagu amro amarkaanu sunanigu keena kuntu nahaytukum can ziyaarat alqubuur nabig wuxuu yidhi hadda kahor waa idiin diiday siyaarada quburaha la siyaarto fa zuuruuha siyaarta haddeer zuuru waa amar qubuuraha in lasoo booqdo oo lasoo siyaarto waxaa la leeyahay intaa nabigu diidin xay ahayd sunnay ahayd waa sunno qubuuraha in la siyaarta saasaa la leeyahay hadday awal shaygan intaan la reebin uu mubaax ahaa duu mubaax ahaa oo la reebo oo markii muddo la joogo lays amro ibaaxadii ku laabana oo miaal ugaarta in la ugaarsadaa marka hore xay ahayd mubaax shay mubaaxay ahayd waa la reebay qofku markuu xaj xirto ama cumro xirto hayra muxilli saydi aley hayra muxilli saydi aley kadib waxaa la yidhi waidaa xalaltum markaad xajkay cumrada dhammaysataan fastaadu ugaarsada waxaa la leehay amarkan wuxuu arrinta u celinayaa waxa weeyaan qabla alxadri intaan la reebin wuxuu ahaa waxaa la leeyahay qabla qofku intuusan xaj xiran intuusan cumro xiran inuu ugaarsadaa maxay ahayd shay mubaax waajibkii sunno midna maahayn haddana mubaaxii weeye marka qaacidadaas wuxuu yidhi waa qaacidada sabriga iyo taqsiimka ku sugnaa karta aqwaasha usuuliyiintana qowlka ugu sawaabsan waa qowlkaas sida maxamedulamiin shinqiidi iyo a'imo badan oo kale ay doorteen marka waa noocaas waidaa xalaltum markaad xalaalowdaan oo aad ka xalaal noqotaan xajkii cumrada fasdaaduu ugaarsada ugaarsada marka ugaarta inta qofku xaj iyo cumro xiran yahay waa ka xaaraan ugaar inuu soo dilo in inta loo doono qof kale u soo dilaana waa ka xaaraan waa ka xaaraan qaala tacaala ilah wuxuu yidhi walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qowmin qoom caral loo caraysan yahay masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi wey qoom caral loo caraysan yahay ansaduukum liajli ansaduukum inay idin jeediyeen darteedna loogu caraysan yahay can ilmasjidi alxaraami masjidulxaraamka ay idinka jeediyeen darteed in loogu caraysan yahay yaysan idinku xambaarin an tactaduu inaad xadgudubtaan aayaddan ilaahi weynaa wuxuu leey subxaana wa tacaala qola care aad u qabtaan oo aad ugu caraysantihiin inay kacbada iyo beydka allaydiin diideen darteed arrintaasu yay keenin idinku inaad sharciga alle ka gudubtaan ood ku xadgudubtaan iyagii oo ahlucilmiga gabalaa sabab u sheegay aayadda oo waxay yidhaahdeen markii mushrikiintu ay nabi muxamed sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa u diideen beydka alle sanadii lixaad markay cumrada u socdeen oy u diideen ayaa waxaa soo maray nabiga iyo saxaabada mushrikiin u socota cumro iyaguna dad mushrikiin oo dhankaas ka yimid mashriq qorraxdu ka soo baxdo oo u socda cumro ayaa yimaadeen saxaabada waxay dhahdeen rasuulka allow mushrikiintan ku jirta beydka oo kacbada haysataa waa noo diideen annaguna kuwaan aan u diidno ila waa gaalo kale aayaddaana soo degtay waxaa la yidhaha haddii gaalku u xadgudbay aduguha ku xadgudba marnaba xadgudub lama ogol ilaahay marna xadgudma xataa gaal in lagu xadgudbo ma ogolo bal fiiriyo billahi caleyk gaal wey waa mushrik lama ogolo inaad ku xadgudubto isla suuradda waxaa noogu imaa doonta ilaahay qowlkiisa walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa waxa weeyaan yaysan idinku xambaarin dad aad u caraysantiin u ciil qabtaan ciilqabiddaasu inaad cadaaladda ka tagtaan iyo idinku xambaarin cadaalad sameeya cadaaladda khayr badan oo alla kacabsiga u dhowaan badan idan ilaahay kitaabkiisa sunnada nabi moxamed sala allahu calayh wasalam waxayna barayaan cadaaladdu inay waajibta oo dulmigu xaaraam ya ma bannaana gaal in la dulmiya ma bannaana bidcoolaha in la dulmiya ma bannaana qofka faasiqa in la dulmiya qof ay bannaanta in la dulmiya ma jiro qof walba sharcigu intuu geeyey kama dhabsii karta haddiiba gaal la leeyahay ku xadgudbi xaaba harayba hada oo kuu haray sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi minhaaju sunnati nabawiya juska shanaad boqol konton iyo lix fa ahlu sunnati yastacmiluuna macahum alcadla wuxuu ka soo hadlay ahlulbidac kooxa ahlubidacuu ka soo hadlay markaasu wuxuu yidhi fa ahlu sunnati yastacmiluuna macahum alcadla walinsaafa ahlu sunnuhu dadka bidcoolayaalka ah waxa weeyaan waxay kula dhaqmaan cadaalad iyo garsoor walaa yadlimuunahum mana dulmiyaan ahlu sunno ahlubidac xataa ma dulmiya markaasuu yidhi fa ina dulma xaraamun mutlaqa maxaa yeelay dulmi waa xaaraam mar walba mar uu bannaan yahay ma jirto dulmi mar uu bannaan yahay oo ilaahay dulmiga fasaxay ma jirto sow ma jirto hadal aad u qiimo badan oo ay mudan in biyo dahabiya lagu qoro na waxaa yidhi imaamu shaafici imaamu shaafici imaamu shaafici kitaabka manaaqibka ee uu leeyahay imaamu bayhaqi ee uu taariikhdii iyo dhaqanka imaam shaafici uga hadlo juska labaad safxada boqol toddobaatan iyo labo hadalkaanu wuxuu yidhi man axabba an yaftaxa allaahu qalba qofka raba qalbigiisa ilahay inuu xaqa u furo taqwada khushuuca xaq fahmidda qofka doonaya qalbiga ilahay inuu u furo wayarsuqahu alxikma ilaahayna xikmad ku risaaqo xikmad ilahay inuu siiyo qofka raba cilmi naafica inuu siiyo fa calayhi bilkhalwa koo waa inuu laasima khalwada inuu weligii marar badan keligiis meel joogo dadka intaad ku dhex jirta in aan ahayn waa inay jirtaan ood keligaa meel inta iska fadhiisato qol iska dhex fadhiiso qur-aan akhriso adkaar akhriso salaad ku tuko ilaahay ku bari khalwo inaad samayno waa koow waa arrinta koobaad labo wa qillat alakli cuntada inuu yareeyo cuntadu hadday badato hurdaday badineen cajsigay badineen waxa weeye qalbiga waa dhimana khushuuciis waa yaraana cuntada inuu yareeyo tan saddexaad wa tarki mukhaaladati assufahaa dadka maangaabta ee aan dhowrsiga badnayn la joogidooda inuu yareeyo inaadan dadkaas iska dhex joogin waxawayan dad afku iska furan yahay wax walba ku hadlaya sufahada ah la joogidooda inaadan badsan afar arrinta afraad wa bacdi ahlilcilmi laysa macahum insaafun wala adab fiiriya masaladan waa inuu ka fogaado oo uusan la saaxiibin culummada gabalka mid oo aan cadaalad iyo edab midna lahayn fiir waa culumme cilmigii waa leeyi laakiin insaaf ma leh insaaf uusan lahayn mar hadduusan insaaf lahayn qalbigu yuu ku qalalina ka carab diinkaa raacin ma waa ahlucilm fiir waa bacdu ahlilcilmi aladiina laysa macahum insaafun wala adab oo aan lahayn garsoor cadaalad aan lahayn hadaad isku qabataan dalaalka booska wuxuu leeyahay usuusha diintaan isku haynaa waana mujir qofka dafiir boos aad isku qabataan dalaalgeeda markaasuu leeyahay usuulu diinaan isku kala tagnayo waxa weye diinlaawowe halkaasuu ka boorkicin qofka nuucaasa waxa weeyan waa inaad ka fogaata afartaas markaad samaydo waxa weyan quluubtaada ilahay xaq inuu furaa dhici karto oo kale ah waxa weeyaan inaad khalwada laasimto aad yarayda cuntada sufahada aad yarayda la joogidooda iyo culummada kuwooda insaafka iyo idabta aan lahayn afartaas markaad samaydo ilaaha lagaaga rajayn ilaahay qalbigaaga inuu khayrka u furo marka waxa weeyaan insaafku waa sifada mu'miniinta waana hadyigii ilaahay weyne subxaana wa tacala nabi maxamed noogu soo dhiibay sidaas weeyaan oo dulmigu mar walba waa caaraan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa tacaawanuu isku gacan siiya cala albiri wanaagga samayntiisa wataqwaa xumaanta ka tegiddeeda albiru wataqwaa waa kelimaad jaamicaad oo macaani weyn kulminaya waxay ka mid yihiin kelimaadka ay yidhahdaan ahlu sunnuhu ida jtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa kelimaadkan waxay ka mid yihiin kelimaadka ay yidhahdaan ahlu sunnuhu ida jtamacaa dii isku meel lagu sheego iftaraqaa waa kala tagaanoo macnahooda waa la kala duwaa isku macno noqon maayaan haddeer isku meela lagu sheegay soo maaha waa la kala duwaa biriga waa daacaadka samayntooda waajibaadka sunanka qaybka daacaadkii samayntooda bis a lagu fasira taqwadana waxaa lagu fasiraa xumaantii ka tegiddeeda iyo macaasida isku meel haddii lagu sheego macnaha waa la kala duwaa waydaftarakaa hadday kala tagaanoo hal kelimadaa la sheegay taqwo kaliyaha la sheegay ama biri kaliyaha la sheegay ijtamacaa labadii macno isku darsay halkaas keliya haddii taqwo keligeed aad meel ku carabto waa waajibaadkii samayntooda iyo xumaanta ka tegidooda daacaadka allo dhan samayntooda waajibaad kaliya maaha daacaadkii samayntooda iyo xumaanta ka tegiddeeda wey birri keligiisa haddaad meel ku aragtana waa daacaadkii samayntiisa iyo xumaanta ka tegiddeeda laakiin isku meel marka lagu sheego birigu waa daacaadka samayntooda taqwaduna waa xumaanta ka tegiddeeda wa tacaawanu iskugu kaalmeeya cala albiri wanaagga samayntiisa wataqwaa xumaanta ka tegiddeeda walaa tacaawanu ha iskugu kaalmaynina cala alismi dembiga oo ah waajibaadka laga tago ismiga maanta taasaa loola jeeda ismiga iyo cudwaanka labadoodaasa haddana la kala duwa dembiga maanta waxaa loola jeedaa faraa'iddii oo laga tago waajibaadkii oo laga tago sida ibnu jariir uu yidhi cudwaankana waxaa loola jeedaa muxaramaadkii la sameey xuduudda alla laga gudbo marka ha iskugu kaalmaynina in laga tago daacaadka ilaahay hana iskugu kaalmaynina in dembi la sameeyo xaaraan la sameeyo aayaddan qof kastoo muumina qaaciday u tahay qaaciday u tahay qofka waxaad la qabanaydo iyo waxaadan la qabanayn waa inay kuu kala cad yihiin wax kasta oo wanaag ah oo daaco ah samayntooda kala qayb qaado wax kasta oo ah munkar samayntiisa ha kala qayb qaado waa inay qaacida kuu tahay qaacido waa inay kuu tahay oo tidhaahdo dad badan su-aalaha waxay soo celibiyaan waxaasaa la yidhi wax ka sameyn ma ka sameeya waxaasaa tolku ilaahay wax samee ma ka sameeya shayga hadduusan sharciga waafaqsanayn waxa ka samayn ilaahay baa kule soo ma jeedo waa inay qaacido kuu noqotaa munkar weeye waa shirki waa bidcu waa macaasi waa waxawy wax reer hebeelha lagu duulaa maandow kaale dhaqaalaha ku dhiibaa lagu yidhi haka dhiibi ha ka qayb qaado walaa tacaawanu cala alifm walcudwaan waa kabil kabil shirki tolku dhigi jiray xuskii awoowo weeye keenaa lagu yidhi ha ka qayb qaado maxaa la sharcigiyaa diidan ha ka qayb qaada wax daacadaha lagugu yimid hebelaa jirna hebelaa xanuunsan hebelaa faqiiray hebelaa daynoobay kaalay wax ka qayb qaado waa ti lagu amray soo ma jeedin waxa wanaaggaa qofka kala qayb qaado waxa xumaantaan ha ka qayb qaadan ha ka qayb qaadan waataqullah ilaahay ka baqa ina allaaha allah shadiidulciqaabi ciqaabkiisu waa miduu adeeg badan yahay ee iska ilaaliya ciqaabkiisu waa miduu adeeg badan yahay walilxadiidi baqiya wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed